magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ayaa lagu qabtay munaasabad lagu daafurayay mashiinno cusub oo samayn doona xubno caawin doona dadka naafada ah sida lugo iyo gacmo munaasabadda ayaa waxaa goobjoog ahaa dhakhaatiir aqoon-yahano dad naafo ah iyo marsharaf kale agaasimaha guud ee xarunta fisiotarabiyada baxnaano doctor faysal maxamed khaasin ayaa ka waramaya mashiinadan cusub orthotics and prosthesis oo labadoodana orthotics-kuna uu yahay waa support qofkan haddii weakness uu ku yimaado lugtii dhabarkii lambarkii belfigii ama limbiska oo dhan hadduu ku yimaado weak hadduu ku yimaado for support uu helaa oo ma u fariisanayo lugtaydaa jilacsan ama ma ma istaagi karo ama dhabarkan maxaa weakness ku jiraaho ma istaagi karo ma soco karo ma u fadhiisanayo waxaa jira qalab loogu talagalay oo orthotics la yidhahda loogu talagalay in lagu support gareeyo qofka hadba sayskiisa intii leeg ayaa la siinaa qalabkaas oo dhan waxaan noo sharaxi doona insha allah muxuu ahaa dhakhtarkii injineerkii hawsha sameynayay waa ilaahay mahadiisa inay dhammaystiran tahay hadda kadibna aan la helayn qof balka yidhaahdo for the sake of balka maxaa weakness ama u socola ama u istaagila caruur ha ahaado qof dhexa ha ahaado qof waayeel ha ahaado intuu doono ha ahaado qaar ka mid a xubnaha ka qaybgalay ayaa soo dhoweeyey keenista mashiinadan ee dalka ogaadinayaa qaybahan cusub ee soo kordhay aan isleeyahay runtii maadaama annaga aan nahay dhakhaatiirta lafaha si gaara noo taabanayso in wadankeenii laga heli karo dadkii limbiska amputationka lagu sameeyey in maxaanku dhahaa loo helo lugo macmal ah oo u kaabayo in macnihii noloshoodii caadiga ahayd ay ku samaystaan in baxnaana fistarabi ay soo kordhisana waxaa isleeyahay wax weyn waaye bulshadii dhaqaaqiisa dib u soo celin karta waa muhiim waxaad qiyaastaa wiil yar oo bredwina faamilkiisa ah oo laga yaabo inuu ka shaqeeya makiinad cajiin oo lugtu ay u gashay isagoo saaka soo shaqa tago shaqadiisa imaaday galabtana lug la-aan ah berri muxuu hoobka oo nolosha ka lahaa karo inta ila ekaa karto hoobkaas waxaa kaliya soo celi karaa waxa waaye waa maxaa la yihahdaa waa waa haddii la helo santaro iyo rehabilitation iyo recovery fiican oo helo sida protetiska kale waxyaalaha ugu muhiimsan oo kaleeto
waa idinka mahad celinayna arrintaas iyadee dhaarita iyada qaybta caafimaadka waxyaabo badan bay ka fulisayo ee ka caawisaa haddii ahaadaan kuwa development iyo haddii ahaadaanba kuwa oo humanitarian ahba arrintaas iyadee waa bogaadinaynaa warshadaas iyada ah waxaana leenahay guuleysta hore u socda adeega quruxda badan ee usoo kordhiyeen dadka soomaaliyeed runtii madashaan waa madal qurux badan ujeedada iyo madasha ay ugu talagaleen inay baahiyada dadka qabo soomaaliyeed oo runtii wadanka colaadaha oo kasoo baxay waxaa la dareemi karaa inay jirto baahida ay maanta soo kordhiyeen in dad badan oo u baahan ay dhooban yihiin waxaan leenahay waa ku mahadsantihiin haddii aan nahay hay-adda surdi oo runtii wada shaqeyn kala dhexeyso baxnaano fisotherapy ayaan ugu mahad celinaynaa xaqiiqatanna baahidu waa ku jirtaa wadanka aada iyo aad ay uga jirtaa wixii baahidaas iyo qaabka loo qaban lahayna nin doctoor ah oo saaxiibkeena ka dhawaajiyey oo insha allah in adeegaas uun mid bulshada iyo capacitigeeda la jaan qaadi kara inuu ahaado inay intaas ku dadaalaan mar walbana ay developmentiga ku dadaalaan waa inta oo asxaabtu ay kala wada dardaarantay waa markii ugu horreysay ee dalka la keeno mashiino samayn doona xubnaha caawiya aadanaha sida lugaha iyo gacmaha waxaana baahi badan u qabay bulshada iyadoo markii hore ahay dibadda loo aadi jiray